awaaidkaas aan ka hormarinaynaa awaaidkaas ayaan ka hormarinaynaa tafsiir awaaidkaasi marka waxay kuu fududaynayaan sidii aad qur-aanka u fahmi lahayd marka hore waxaan ka hadlaynaa tacriifu اlqur'aan wa asmaa'uhu wa sifaatuhu horta qur'aan waxa la yidhaaho iyo magacyada uu iska leeyahay iyo tilmaamaha uu leeyahay qur-aanku markii la yidhaaho qur'aan muxuu yahay qur'aanka waxaa la yidhaahaa kalaam اllah almunazlu على نبينا محمد صلى الله وسلم عليه المتعبد بتلاوته kaasa waxaa la yidhaha qur'aan kalaam ullahi waa hadalkii ilaahay uu ku hadlay almunazalu calىa nabiyina muxamadin kalaamkaas oo lagu soo dejiyey nabigeena muxameda salى اllahu وsلم عalيh almutacabadu bitilaawatihi oo haddana laysku addoonsaday akrintiisa in la akriyo ayaa ilaahay nagu addoonsaday subxaanahu wa tacaala gaar ahaan marka ilaahay lala xidhiiraayo salaada la tukanayo salaaddii waxaan qur'aan ahayn ku ansixi mayso oo adigoon faatixada akrin ma ka ansaxayso marka waxaa laysku addoonsaday akrintiisa gaar ahaan salaada in lagu akriyo waa waajib suurad qur-aanka ka mida taas oo ah suurat اlfaatixa kaasaa marka waxaa la yidhaha tacriif اlqur'aan waa qur-aanka xadkiisii kalaam اllahi اlmunazl calىa nabiyina muxamadi salى اllahu وsلم عalayh almutacabadu btilaawatihi kalaam ullahi la yidhi qur-aan waxaa la yidhaha hadalkii ilaahay waxaa baxay kalaam اlinsi wa kalaamu اljin wa kalaamu اlmalaa'ika waxaasoo dhan qur'aan lama yidhahdo insigiiyaa hadlay waxa uu ku hadlahay oo dhan qur'aan lama dhihi karo ama jinniyaa hadlay waxyaalaha kalaamka ahe jinnigu uu ku hadlo qur'aan isagana lama dhihi karo ama malaa'igtiyaa hadashay kalaamka malaa'igtu ay ku hadlaayaan iyagana qur'aan lama dhihi karo maxaa yeele qur'aan waxaa shardi ah kalaam ullah wax ilaahay hadalkiisa un baa la dhihi karaa qur'aan almunazalu calaa nabiyina muxamadin sala allahu wasalam calayh nabigeenna moxameda lagu soo dejiyey hadalkaasna waxaa ku baxay kutubtii hore loo soo dejiyey almunazal cala alambiyaai qabla nabiyina sala allahu wasalam calayh kutubtii lagu soo dejiyey ambiyadii nabigeenna ka horreysay calayhi salaatu wasalaam sida tawraad iyo injiil iyo zabuur kuwaas iyagana qur'aan lama dhihi karo sababtaa nabigeena laguma soo dejiyo ambiye kalea lagu soo dejiyey nabiyaal kale ayaa kuwaa lagu soo dejiyey marka almunazal calaa nabiyina moxamed waxaa ku baxay tawraad injiil iyo zabuur kuwaa lama yidhaaho qur'aan lama yidhaaho qur'aanka wuxuu khaas ku yahay wixii nabigeena lagu soo dejiyey sala allahu wasalam calayh almutacabad bitilaawati waxaa laysku addoonsaday in la akriyo waxaa baxay alaxaadiisu alqudsiya xadiisu qudsigaa ku baxay xadiisu qudsigu waa hadal ilaahay uu ku hadlay subxaanahu wa tacaala nabigeennana lagu soo dejiyey sala allahu wasalam calayh laakiin xadiisu qudsiga layskuma addoonsan in salaadaha lagu akriyo salaadaha in lagu akriyo xataa haddii aad booskii qur'aanka faatixadii xadiisulqudsi aad ku akrido salaaddii maba ansaxaysaba maba ansaxayso marka xadiisuqudsigu wuxuu ku bixi almutacabad bitilaawati isaga in salaadaha lagu akriyo layskuma addoonsan taasi waa tacriifkii qur-aanka qur-aan intaasaa la yidhaha tacriifkiisa kalaam ullahi almunazl calaa nabiyina muxamedin sala allahu wasalam alayh almutacabadu bitilaawati magacyadiisa asmaau lqur'aan qur-aanka ilaahay subxaanahu wa tacaala magacyo fara badan ayuu ilaahay ku magacaabay kitaabkan mar ilaahay wuxuu ku magacaabay qur'aan qur'aan waana ashharu asmaa'ihi aa layidhaha magacyada kitaabka ilaahay magaca ugu caansan wey alqur'aan waa magaca dadka dhan ay u yaqaanaan taana waxaa u bixiyey ilaahay subxaanahu wa tacaala magacaas ina hada alqur'aana yahdii lilatii hiya aqwam qur-aankani wuxuu ku hanuuniyaa dadka waddada ugu toosnaanshaha badan waddooyinka ayuu dadka ku hanuuniyaa qur'aan waxaa kaloo magacyadiisa ka mid a alkitaab kitaabna waa la yidhaha kitaab taana ilaahay aa ku magacaabay subxaanahu wa tacaala waa ka ilaahay yidhi laqad anzalnaa ilaykum kitaaban fiihi dikrukum waxaan idiin soo dejinnay kitaab kitaabkaasuu ku dhex jiro adinka sharafkiin uu ku dhex jiro kitaab waxaa kaloo qur-aankan magacyadiisa ka mid a furqaan furqaanna waa layidhi magacyada qur-aankuu ka mid yahay tabaaraka aladii nazla alfurqaana calaa cabdih liyakuuna lilcaalamiina nadiira allihii furqaan soo dejiyey calaa cabdihi addoonkiisa oo nabigeena maxameda ku soo dejiyey sala allahu wasalam calayh waxaa kaloo qur'aanka ilaahay uu ku magacaabay dikrina waa la yidhaha dikri dikri qur'aanka waa la yidhaha waa ka ilaahay yidhi subxaanahu wa tacaala inaa naxnu nazalna dikra wa inaa lahu laxaafiduun dikriga annagaa soo dejinnay dikriga innagaa soo dejinnay ayuu yidhi ilaahay subxaanahu marka intaasoo magac ayaa qur-aanka ilaahay uu ku magacaabay qur'aan kitaab furqaan dikri qur-aankan marka wuxuu iska leeyahay awsaaf tilmaamo ilaahay uu ku tilmaamay qur'aanka awsaaftiisa qur-aanka aad ayay u fara badan tahay waxaa ka mid ah tilmaamaha qur-aanka ilaahay uu ku tilmaamay nuur nuur qur-aanka waa lagu tilmaamay inuu nuur yahay yaa ayuha annaasu qad jaa'akum burhaanu min rabbikum wa anzalnaa ilaykum nuura mubiina wa anzalnaa ilaykum nuuran mubiina waxay ka mid tahay awsaaf alqur'aan tilmaamaha qur-aanka uu leeyahay waxaan idiin soo dejinnay nuur maxaa yeele waxaa nuur loogu tilmaamay qur-aanka qofku hadduu gudcur ku jiro oo mugdi uu ku jiro oo qur-aankan intuu aqriyo uu ku camal falo istiinku u baxa mugdigaasoo loola jeedo waxyaalaha dalaalkaa iyo baadida baadidaasaa mugdiga loola jeedaa qofku hadduu baadiyeysan yahay mugdigii ku dhex jiraa mugdigaasna marka waxaa looga bixi karaa adigoo nuurka qur-aanka hela oo qur-aanka nuurkiisa inta aqriya haddana ku camal fala nuur wey waxaa ilaahay uu ku tilmaamay huda hanuun inuu yahay qur-aanku maxaa yeele qofku hadduu baadiyeysan yahay oo inxiraaf uu ku dhaco qur-aanka si dhaba hadduu u fahmo oo uu ku camal falo waa hanuuni waxau kaloo ilaahay ku tilmaamay shifaa caafimaad maxaa yeelay cudurro fara badan ee aadamaha ama insaankaba gala ayaa qur'aankan looga caafimaadaa cudurradaasoo isugu jira kuwo macnawi ah iyo kuwo xisi ah kuwo macnawiyana waa looga caafimaadaaho nifaaqa munaafaqnimada iyo kufriga gaalnimada iyo dalaalka iyo cisyaanka iyo faasiqnimada iyo waxaasoo dhan waa looga caafimaadaa alamraad almacnawiya cudurrada macnawiga alamraad alxisiyana waa looga caafimaadaaho cudurrada la dareemi karo oo sidii cudurka caadiga ah qofkii xanuunsata oo jirata hadduu isku akriyo oo niyo fiican uu isugu akriyo ama dad kale ay ku akriyaan niyo fiican ay ugu akriyaan waa caafimaadi waxa ilaahay uu ku tilmaamay raxma naxariis wuxuu ilaahay ku tilmaamay mawcida waano intaasoo dhan hal aayad ayay ku wada jiraan yaa ayuha annaasu qad jaa'atkum mawcidaة min rabbikum وشفاء لma في الsuduur وhudى وraحmaة للmؤminiin ilahay wuxuu yihi subxaanaه وataعaalى dad yaho waxaa idin yimid mawcida waana idin timid waxay ka mid tahay tilmaamaha qur-aanka ilaahay uu ku tilmaamay inuu mawcido yahay waano waa ku waanin war waxaasi kuma habboona ee ha samaynin waxaasina way kuu habboon yihiina samee waddadaas waad ku badbaadiye mar taasna waad ku khasaariye ka leexo ayuu ku leeyahy waa waano qur-aanku mawcida qad jaa'akum mawcidaة min rabbikum وashifaaء lima fi الsuduur laabaha waxa ku sugan ee xabadyada waxa ku sugan ayuu daaweeyaa wahudan وaraxma hanuunna waa yahay raxmadna waa yahay naxariis waxaa ilaahay uu ku tilmaamay qur-aankan oo awsaaftiisa ka mida mubiin kala caddeeye liannahu yubayin alxaqa min albaatil maxaa yeele xaqu wuxuu ka caddeeyaa baatilka xaq iyo baatilka u kala cadday oo uu kala saari mubiin qad jaa'akum min allahi nuurun wa kitaabun mubiin xagga ilaahay waxaa idinkaga yimid nuur iyo kitaab kala caddaynaya xaqii iyo baatilkii mubiin awsaaf alqur'aan uu ka mid yahay waxaa ka mid a tilmaamaha ilaahay qur-aankan uu ku tilmaamay mubaarak kitaab barakaysan inuu yahay kitaab barakaysan inuu yahay wa hada kitaabun anzalnaahu mubaarakun kani waa kitaab aanu soo dejinnay oo la barakeeyey fiihi albaraka barakaa ku dhex sugan qofkii ku hanuuna waxaa ka mid a awsaafta ilaahay qur-aanka uu ku tilmaamay bishaaro inuu yahay qur-aanka bishaaro oo dadka mu'miniinta ah adduunyadan dadka mu'miniinta ah cibaadada dhibka ay ku hayso iyo taxamulka dulqaadka cibaadada ay u dulqaadanayaan ayuu wuxuu ugu bishaarayn miro wanaagsan inay guran doonaan aakhiro abaalgud weyn ay heli doonaan oo dhibkii cibaadada ay ka soo mareen oo dhan ay ku halmaamaan oo bishaarayna qur-aanka u bishaarayn musadiqan lima bayna yadayhi wahudan wa bushraa lilmu'miniin qur-aanku waa hanuun wuxuu bishaaro u yahay mu'miniinta waxaa ka mid a awsaafta qur-aanka ilaahay uu ku tilmaamay majiid qur-aan sharaf badan inuu yahay sharaf uu leeyahay iyo maamuus iyo qadarin inuu leeyahay bal huwa qur'aanun majiid waa qur'aan majiida sharaf badan wey waxaa ka mid ah awsaafta qur-aanka ilaahay uu ku tilmaamay annadaara digniin inuu qur-aanku digniin yahay oo dadka dhaalimiinta ah iyo mushrikiinta iyo munaafiqiinta iyo qof walba waddadii ilaahay ugu talagalay dhinac marta digniinu siin digniin hadduusan ka waantoomin inuu la kulmi doono aarsi ilaahay uu ka aargudanayo qiyaamaha digniintaasna ilaahay uu ku tilmaamay kitaabun fusilat aayaatuhu qur'aanan carabiyan liqawmin yaclamuun bashiiran wa nadiira kitaabkani bishaarana waa yahay oo dadka mu'miniintu u bishaaro u yahay digniinna wuxuu u yahay daalimiinta iyo mushrikiinta iyo munaafiqiinta ayuu digniinna u yahay waxay ka mid tahay awsaafta ilaahay subxaanahu watacaala qur-aankiisa uu ku tilmaamay halkaas marka haddaan uga baxno awsaaftii qur-aanka waxaan gelaynaa haddana atafsiir watadawuruhu tafsiirka iyo siduu ku soo bilowday qur-aanka ilaahay oo la fasiro iyo sida uu ku soo bilowday xilligii nabigeenu uu joogay sala allahu wasalam calayhi oo nabigeenu uu noolaa calayhi salaatu wasalaam saxaabada alaqlabiyatu alcudmaa markii la yidhaah aqlabiyadooda siday u badan yihiin waxay ku hadlaayeen af carabi af carabiya ku hadlaayeen way jireen dad afaf kale ku hadla oo ka soo islaamay dhulalka xabashada ama ka soo islaamay carrigan faris sida salmaan ulfarisi oo kale iyo dad roomaanka ka soo islaamay sida suhayg oo kale suhayg uruumi iyo kuwo xabashada ka yimid sida bilaal alxabashi waa jireen kuwo afaf kale ku hadlayo saxaabada laakiin waxaa laga qaban uun alaqlabiyat alcudma aqlabiyadda saxaabadu ay u badnaayeen waxay ku hadli jireen af carabi saas awgeed marka nabigeena calayhi salaatu wasalaam baahi weyn saxaabadu ugama qabin inuu tafsiir intuu u fadhiisto nabigu calayhi salaatu wasalaam aayad kasta uu fasiro xaraf kasta uu u macneeyo saxaabada maxaa yeelay qur'aanku waxa uu ku socday afkoodiiu ku soo degaayo ninka saxaabiga markuu aayadda dhegaysto oo u maqlo dhegaysigaasaaba ku filan waxay xambaarsan tahay oo dhan waaba fahmayda hadday amar tahay hadday nahyi tahay hadday wacdi tahay hadday wacii tahay hadday qiso tahay horuba ka fahmayda waxaase jirtay meelaha mushkilaadka ah inuu nabigu fasiri jiray calayhi salaatu wasalaam oo saxaabada ka ishkaal gasha saxaabada wixii ka ishkaal gala waa waa fasiri jiray nabigu oo tafsiirka saasuu nabigu u akrin jiray calayhi salaatu wasalaam tafsiirka qur-aanka nabigu calayhi salaatu wasalaam wuu akriyi jiray isaga oo meelo kooban oo ishkaal saxaabada uu ka galay u fasiri jiray inuu marka meelaha mushkilaadka uu nabigu uu fasiri jiray qur-aanka calayhi salaatu wasalaam taa waxaa daliil u ah xadiiskii shaykhaynka oo muslim iyo bukhaari labadu ay warinayeen ee cabdullahi bn mascuud ay ka wariyeen wuxuu yidhi cabdullaahi bn mascuud lamaa nazalat hadihi alaaya aayaddani markay soo degtay aladiina aamanuu walam yalbisuu iimaanahum bidulm ulaa'ika lahum almn kuwa muuminiinta ah walam yalbisuu iimaanahum bidulm iimaankoodana aan dulmi ku qasin mu'miniinta iimaankooda aan dulmi ku qasin kuwaasa adduuniya aakhirada ammaan helaayo oo cadaabka ilaahay ammaanka helaayo laakiin bishardi iimaanka in aan dulmi lagu qasin cabdullahi bn mascuud wuxuu yidhi markay aayaddaasi soo degtay shaqa dalika cala annaas aayaddaas soo degiddeedu dadkii way dhigtay saxaabadii way la yaabeen way la yaabeen faqaaluu waxay yidhaaheen yaa rasuula allahi sala allahu wasalam calayhi waayunaa laa yadlim nafsah rasuulka ilaahayow oo qof naftiisa aan dulmin miyaa nugu jira aayadduna waxay leedahay muuminka aan naftiisa dulmin oo iimaankiisa aan dulmi ku qasin kaas un baa ammaan helaaye aayadda marka waxaa laga fahmi haddii dulmiga uu kaa dhacay inaadan aakhira ammaan helayn saxaabadii way yaabeen way dhibta aayaddaas marka nabigay ula soo laabteen calayhi salaatu wasalaam aayaddaas macnaheeda wuxuu yidhi marka nabigeena calayhi salaatu wasalaam inahu laysa aladii tacnuun inahu laysa aladii tacnuuna war sidaa aada ula jeedeen iyo sidaad u fahamteen ma aha aayadda sidaad u fahamteen ma aha alam tasmacuu maa qaala alcabdu asaalixu addoonkii saalixa ahay wixii uu yidhi war maadan inaan maqlin miya ina shirka la dulmun cadiim gaalnimadu waa dulmi weyn marka dulmigan la sheegaayo waxa weeye oo aayaddu ay sheegtay waa dulmu lkufri washirk dulmiga ee kufriga iyo shirkiga ee ulajeeddadu ma aha uun janno waxaa gelaya uun qof macsuuma weligiis aan dembaabin weligiis aan dembaabin kofaas bisaa janno geli ma aha ayad waxa weeye iimaankooda aan dulmi ku qasin waxaa loola jeedaa munaafaqnimo iyo gaalnimo iyo waxaas aan u dhowaanin xadiidkaas marka wuxuu daliil u yahay shaykhaynka ay wariyeen muslim iyo bukhaari in nabigeena calayhi salaatu wasalaam qur-aanka uu fasiri jiray laakiin uu ka fasiri jiray meelaha culculus oo markaa saxaabadu ay fahmi waayaan laakiin xarfan bixarfin xaraf xaraf kuma fasirin maxaa yeele hadda saxaabadii af carabiyay ku hadlaayeen qur-aankuna af carabiyuu ku hadlaayey waxaa kaloo jirtay xadiiskii muslim uu warinaayey oo cuqbat bnu caamir uu ka warinaayey mararka qaar nabiga mimbarka isagoo taagan ayuu qur-aanka fasiri jiray isagoo khudba akrinaayo mimbarka meelo markaas uu isleeyahay saxaabada amay ka ishkaal gashaa amaba ay garan waayaanba oo cuqbat bnu caamira wuxuu yidhi xadiiskii muslimku uu warinaayey samictu rasuul allahi sala allahu wasalama calayhi yaquul rasuulkaan maqlay isagoo dhahaya wa huwa cala almimbar isagoo mimbarka dul saaran ayuu wuxuu dhahayay waacidduu lahum ma stadactu min quwa aayaddaasoo akriyay gaalada waxaad u diyaarsataan intaad awoodaan oo xoog ah u diyaarsada alaa ina alquwa alramyu alaa ina alquwata alramyu awoodda aayaddan ay sheegtay waa ramyiguu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam ramyiguu ku fasiray nabigu calayhi salaatu wasalaam waa wax tuuridda tuuridda oo la wanaajiyo oo shiishka dadka muslimiintu ay bartaan si ay gaalada isaga celiyaan ramyigaas way awoodda la sheegayo buu yidhi maxaa yeele ramyiga wax tuuridda waxaa awood looga cabiray qofku hadduu kaa shiish badan yahay si kastood uga hub badan tahay isagaa ku jebinayo isagaa ku jebinayo si kastood uga marka awoodda dhan la sheegayo waxa weye shiishka wey qofka si kastood uga hub badan tahay isagu hadduu kaa toosin og yahay hubka uu kaa toosin og yahay oo uu kaa shiish badan yahay awoodda isaga wey isagaa kaa awood badinaa alaa ina alquwata arramyi marka nabigeena calayhi salaatu wasalaam xilligiisii qur-aanka wuu fasiri jiray laakiin xaraf kastee qur-aanka ka mida iyo aayad kastee qur-aanka ka mida saxaabada uma uusan fasirin nabigu calayhi salaatu wasalaam maxaa yeelay baahi weynaysan u qabin waa yiqiineen laakiin innagu hadda waxaan u baahannahay qur-aankii xaraf kasta in naloo fasiro oo culimmadu ay noo fasiraan baan u baahanna sababtoo maba garanayno afka uu ku socdo qur-aanku iyo afka innagu aan ku hadlayno shaqo iskuma laha maba fahmayno iyadoo naloo tarjumin oo afkeenna aan naloo kagu tarjumin ma garan karno qur-aanka innagu marka innagana kaafimaysa ama naguma filla qur-aankii oo alfaadiisa intaan iska akrisanno qofku uu yidhaaho bis waa iska fahamsana laakiin saxaabada uma baahaninta welidaa saxaabada waxaa weeye qofku hadduu qur-aanka xifdiyo macnihiisana waa oqoon jira macnihiisana waa oqoon jira imaam axmed ibnu xambal kitaabkiisa la yidhaaho musnad oo xadiidkaa ayuu wuxuu ka wariyey anas binu maalik radia allahu canhu qaala inuu yidhi anas kaana rajulu mina ninka annaga naga mida wuxuu ahaan jiray idaa qara'a alqur'aana wa aala cimraana qur'aanka iyo suuradda aala cimra idaa qara'a alqur'aan idaa qara'a albaqara suurat lbaqara markuu akriyo wa aala cimraana suurat lbaqara iyo alcimra qofku hadduu akriyo innaga naga mida jadda waa weynaan jiray ay caduma siina nin weyn aan u niqinin ninkaas nin weyn ayuu dhexdeena ka ahaa maxaa yeelay saxaabigu suuradduu bartaba macnihiisa waa yaqaanaa marka qur-aankii uu xifdisan yahay inta axkaame ee qur-aanka ku dhex jirtana wuu yaqaanaa marka nin weyn u aha saxaabada dhexdeeda kaana rajulu mina idaa qara'a albaqara waala cimraana jadda fiina dhexdeenna waa ku weynaan jir nin weyn u ahaa jir waxaa jiray marka saxaabada waxay lahaan jireen dad mufasiriin ah maadaama nabigeena calayhi salaatu wasalaam wafaadkiisii oofsigiisii ka bacdi waxaa batay futuuxaadkii muslimiinta waxaa la qabsaday wadamo fara badan oo naf carabi ku hadlay ayaa islaamku gaaray waxaa loo baahday marka xarfan bixarfin in qur-aankii loo fasiro mufasiriin saxaabada dadka qur-aanka aad u fasira waxaa ugu caansanaay alkhulafaa alarbaca afarta khulafaa mufasiriin ay ahaayeen qur-aankay fasiri jireen waxaa kaloo ka mid ah oo khulafada soo raaca oo mufasiriinu saxaaba ahaa cabdullahi ibnu mascuud iyo cabdullahi ibnu cabbaas iyo ubay ibnu kacbin cabdullahi ibnu mascuud iyo cabdullahi ibnu cabbaas iyo ubay ibnu kacbin iyo zayd ibnu haabit iyo abu muusa alashcari iyo cabdullahi ibnu zubayr raggaasna waxay ahaayeen saxaabada mufasiriintoodii ayay ahaayeen macnaha ulajeedadu ma aha intaan maahane inta kaleo saxaabada kale tafsiirka ma aqoon loolama jeedo waxaa loola jeedaa intana aada caan ugu noqotay tafsiirka way ku shuhuroobeen iyagu saxaabada inta kalena way tiqinay tafsiirkii laakiin raggana ugu magac dheeraa mufasiriinta saxaabada markii la yidhaha intaan marka mid waliba wuxuu yeelan jiray talaamiid uu tafaasiirta u tafsiirka u akriyo arday arday cabdullah bn mascu cabdullah bn cabbaas oo kale wuxuu ku akriyi jiray tafsiirka oo u badnaa jiray saldhigiisa aheyd maka almukarama magaalada maka uu ku daraasayn jiray waxaa ka mida dadka ardayda ah oo xorta ah isaga ka qaadatay tafsiirka saciid ibnu jubayr taabicigii sheekaasaa ka qaatay iyo mujaahidkan weyn oo mufasirka loo yaqaano isaguna taabici u ahaa iyo cikrama ardayda ka soo baxay saddexdaasaa ugu aqoon badnay tafsiirka waa saciid ibnu jubayr iyo mujaahid iyo cikrama ayaa ugu aqoon badnaa ubay ibnu kacbin isaguna wuxuu lahaa arday oo isaguna tafsiirka uu akriyi jiray waxaa ka mid aha zayd ibnu aslama ugu cilmi badnaa ardaydiisa iyo abulcaaliya iyo maxamed ibnu kacbin alquradi waa ardaydii ubay ibnu kacbin zayd bnu aslam abulcaaliya maxamed ibnu kacbin cabdullahi ibn mascuud isaguna wuxuu lahaa arday waxaa ugu cilmi badnaa xagga tafsiirka ardayda cabdullahi ibn mascuud calqama iyo masruuq iyo alxasan albasri calqama masruuq iyo xasan albasri saddexdaas isagana ugu cilmi badnaa ragga qur-aanka ee tafsiirka ka xambaaray cabdullahi ibn mascuud sidaasaa marka tafsiirka sheekhba sheekhu ugu soo dhiibaayey saxaabadii kabacdi waxaa la gaaray intaas marka saxaabadu ay noolaayeen wax qur'aanah oo tafsiiroo la qoray ma jirin tafsiir la qoro oo daabacan oo la akhrisanayo ma jirin mid walba wixii sheekhiisa uu ku xambaaray qalbigu ku hayay waa xifdisanaa tafsiirka tadwiin ma jirin cilmi la diiwaaniyo iyo la dabciyo iyo xilligaas ma jirin qarnigii labaad ayaa waxaa bilaabay tadwiin oo tafsiirkii diiwaan la geliyey wixii saxaabada laga maqlay wixii taabiciinta laga maqlay in diiwaan la geliyo asxaabtu waxay qur-aankii ku fasireen taabiciintu waxay ku fasireen diiwaan in la geliyo qarnigii labaad u yihi qarniyadaas labaadaa culimmadu qalinka qaateen qarnigii labaad ayaa culimmadu waxay qaateen qalinka marka oo la yidhi ha la qoro wixii tafaasiiroo saxaabadii nabiga calayhi salaatu wasalaam siday qur-aanka ku fasireen iyo taabiciintii siday ku fasireen iyo qalinka ha la qaataan layidhi qarnigaas labaad ragga qalinka qaatay waxaa ka mid ahaa yaziid binu haaruun sheekhi la dhihi jiray oo boqol iyo toban iyo toddobadii sheekhaas yaziid binu haaruun waa qarnigii labaadaa lagu dhex jiraa weli iyo shucbat bn lxajaaj shucbat bn اlxajaaj shucba isaguna wuxuu ka mid ahaa ragga tafsiirka qoray qarniyadii labaad shucba oo geeriyooday boqol iyo lixdankii boqol iyo lixdankii uu dhintay shucba wakiic ayaa ka mid ahaa qarniyadii labaad ragga tafsiirka qalinka u qaatay wakiic bin اljaraax imaam shaafici mashaayikdiisuu ka mid yahay boqol sagaashan iyo toddobadii u dhintay wakiicaas shuyuukhdii imaam shaafici uu ka mid yahay qarnigaas labaadaa marka waxaa bilaabay tadwiin in la sameeyo oo wax la diiwaan geliyo waxaa ka mid ahay raggii qalinka qaatay ibnu jariir atabari culimmadan marka hadda aanu sheegnay oo qarnigii labaad tafsiirka qalinka u qaatay yaziid ibnu haaruun iyo shucbat ibnu xajaaj iyo wakiic ibnu jaraax iyo raggaas tafsiirkoodii ma daabacna hadda oo adduunka lagama helo tafsiir la leeyahay wakiic bin jaraaxa alifay oo mabuuca ma jiro tafsiir la leeyahay yaziid bin haaruun ayaa alifay oo mabuuc oo makiinaduhu hadda daabiciyeen ma jiro tafsiiru shucbana ma jiro adduunka hadda lagama helo lama daabicin tafsiirka ugu qadiimsan oo ugu faca weyn oo la daabacay hadda waxaa iskale ibnu jariir adabari ninkaas tafsiirkiisa ninka fac weyn ma jiro tafsiir ka horeeya oo hadda adduunka ka daabacan kaasaa lambar kow ah asaa ugu fac weyn tafaasiirta daabacan ibnu jariir dabari shuyuukhdan tafaasiirtoodii iyagii lama daabicin lama daabicin dadka mutaqadimiinta ah tafaasiirta iyagu ay qur-aanka ay ka qoreen waxaa jira marka halkaasna waxaan uga baxaynaa tafsiirka iyo tadawurkiisii iyo heerarka uu soo maray qiraanka in badan waxaan ku arki doonaa suuraddani waa makiya suuraddanina waa madaniye marka maxay tahay ulajeeddada laga leeyahay maki iyo madani suuraddani waa suurad makiya waa suurad madaniye ah makiga tacaariiftiisa sida ugu raajixsan maki waxaa la yidhaha maa nazala qabla alhijra intuusan nabigu haajirin calayhi salaatu wasalaam oo dhinaca madiine uusan u haajirin qur-aankii soo degayaa la yidhaha maki hadduu rabo makaha ku soo dego hadduu rabo dulxulayfaha ku soo dego hadduu rabo juxfaha ku soo dego hadduu rabo makada nafteeda ha ku soo dego qabla alhijra bu wixii soo degay intuusan nabigu haajirin calayhi salaatu wasalaam waa maki madani markii la yidhaaho suuraddani waa madaniya ama aayaddani aayad madaniya wey waa maa nazala bacda alhijra madiine markuu nabigu uhaajiray kabacdi aayadihii ama suuradihii soo degay sala allahu salam alayh ayaa ka mid waan arki doonaa markii qur-aanka aan dhex galno insha allahu tacaala suuradaha makiga ah iyo suuradaha madaniga ah isku mid maaha mid walba waxay leedahay khasaa'is u gaara iyo nidaam ay u hadlayso suuradda maxaa yeelay qoomku markii ay jaahiliye ku sugnaayeen iyo diin la-aan oo asnaamta ay caabudaayeen oo meel fog bay taagnaayeen oo ay dhahayeen aidaa mutnaa wa kunnaa turaaban wa cidaama ainnaa la mabcuusuun xilligii saasay u hadlaayeen oo markaan dhimanno carro aan noqonno iyo lafo ma markaasaa bacsi jira iyo soo noolayn ajacala alaalihata ilaahan waaxida ma ilaahyaashiiyu hal ilaah ka yeelay saas markay u hadlaayeen munaasib markaas ma aha qoomkaas in la yidhaha salaada dukada ninkaa u hadlaaya in la yidhaaho salaadii duko oo markaas tuugannimada iska dhaaf zinada iska dhaaf ilaa wuxuuba taagan yahay wuxuuba taagan yahay ninkan ajacala alaalihata ilaahan waaxida dhagaxdan boqolaalka ah oo maka ku firaarsan ayuu ilaahba u yaqaanaa maadaama marka xilligaas la maraayey aayadaha iyo suuradaha makiga ah inta badan waxay ka hadlaan tawxiid dadka ilaahay baran waxay ka hadlaan bacsi inuu jiro iyo qiyaamo ilaa dadka lala hadlaaya sidaas ahay waxay taagnaayeen mabacfiyaaba jira oo markaan caro noqono lafa aan noqono miyaanala soo noolayn ma ilaahyaashii saddexda boqol uu yidhi hal ilaah wey marka nidaamkaas markay maraayeen aayadaha makiga ahi waxay kala hadleen ilaahay subxaanahu wa tacaala waxdaaniyadiisa inuu ilaahay waaxid yahay asnaamtan inay baatil yihiin qiyaamo bacfi inuu jiro laissoo saari doono saasay u badan yihiin aayadaha makigaa aayadaha makigaa kama hadlaan salaada iyo zakadii iyo soomkii iyo waxyaalaha sida badan kama hadlaan markii bacd alhijre la gaaray oo dadkii mu'miniintii ay xoogaabeen oo dad mukhlisiina ay noqdeen markaas aayadaha madaniga ah ee soo degaayey suuradaha madaniga ah waxay aad ay u ta'siisinayeen ee xoogga saarayeen axkaamta islaamka sida salaadii iyo soomkii iyo zakadii iyo xuduudda zinada oo dadka laga nahiyo isdilka iyo tuugada dadka laga nahiyo waxaasay ka hadlaayeen markii dadkii ay islaameen oo islaamka ay qaateen oo dad mu'miniin ay noqdeen culimada marka mufasiriinta suuradaha madaniga ah iyo suuradaha makiga ah khilaafaa ka jira sida loo xisaabayo oo loo tirinaayo mufasiriintu way isku khilaafayaan waxay u badan yihiin culimada hadda jamaahiir ulculamaa madanigu inuu yahay labaatan suuradood suuradaha madaniga ah oo madani suuradaha ah oo bacd alhijra soo degey nabiga hijradiisii kabacdi soo degey sala allahu wasalam aleyh labaatan suuradood waxaa ugu horeysa suurat lbaqara aal cumraan suurat nisa iyo suurat lmaa'ida amhaal iyo tawba iyo suurat nuur iyo suurat alaxzaab iyo suuratu muxamed iyo suurat alfatxi iyo suurat alxujuraat suurat alxadiid suurat almujaadila suurat alxashri suurat almumtaxina suurat aljumuca suurat almunaafiqiin suurat dalaaq suurat taxriim iyo suuraة الnasri labaatankaas ayaa madaniyey siday culimmadu u badan yihiin waa suuraة الbaqara iyo suuradda alcimraan iyo suuraة الnisaa iyo suuraة اlmaa'ida intaasaa way isku xigan suuraة اamhaal ayaad u goodi marka amhaal suuratu tawba way ku xigtaa iyaduna suuratu nuur aad u goodi marka suuratu nuur suuratu laxzaab suuratu muxamed oo nabigana lagu magacaabay sala allahu wasalam aleyh suuratu lfatxi waa inaa fatax suuraة اxujuraat xujuraatka waxa weeye waa suuradan laa tuqadim w suuraة اlxadiid suuraة اlmujaadila waa suurata qasam calla wey suuraة اlxashri waa suuradda ku xigta qasam calle suuraة اlmumtaxina suuraة اljumuca jumca suuraة المنaafiquun munaafiqiinta ka sheekeynaysa suuraة dalaaq suuraة taxriim suuraة الnasr إida jaءa nasr الlah labaatankaas ayaa madani ah sida loo badan yahay labiyo toban suuradoodna culimadu way isku khilaafeen qaarna waxay dhaheen waa maki qaarna waxay dhaheen madani labiyo toban suuradood aa khilaaf ku jira faatixada suurat racdi suuraddan araxmaan suuratu saf تغابر تطفيف والمضافين سورة القدر إن أنزلوا سورة البينة ولم يكن سورة الزلزلة سورة الإخلاص خلق إيه سورة الناس لم يتبن كاسنا ولماذا قاربتي أشياء قارنا وحي كتريان سورة لها مدنقة قارنا وحي كتريان سورة لها مكيقة وسورة الفاتحة يا الرعد الرحمن يا الصف تغاب تطفيف هي سورة القدر هي البينة هي زلزلة هي إخلاص خلق يا الناس marka labaatan waxaa la yidhi waa madani labiyo tobanna waxaa la yidhi waa laysku khilaafsan yahay intaas wixii ka soo haray waa siddeetan iyo laba suuradoode waxay noqonayaan maki maki intaas wixii ka soo haray siddeetan iyo laba suuradood maki noqonaya marka maxaa laga faa'iidaysan suuraddan in la ogaado inay maki tahay iyo inay madani tahay fawaa'id ulcilmi بالمكي والمدني محيط هذا هو الصورة من المكتة من المدنية تاعي محان كفايدتها فايدوين كذا ويبدنيهن وحالا يفايدتها الاستعانة به في تفسير القرآن القرآن كتفسير كيسا الله تعالى ميسانا محايا لسورة مركب مكي تاعي waxaad ogaanay waxay ka hadlayso inay yihiin uun qiyaamo iyo tawxiid iyo arrimaha ay ka hadlayso hadday madani tahana ay u badan tahay hadalkeedu inay ka hadasho salaadii iyo soomkii iyo xajkii iyo sakadii iyo arrimahaas inay ka hadasho iyo xuduuddii waxaa kaloo laga faa'idaystaa tadawuq tadawuqu asaaliibi alqur'aan usluubka qur-aanku ku socdaa kuu macaanaanayo markaad ogaato makiga iyo madaniga tadawuqu asaaliibi alqur'aan qur-aanka nidaamkuu ku socdaad fahmi ood dhadhansan waxaad kaood ka faa'iidaysan alwuquufu cala asiirati annabawiyati nabiga siiradiisa inaad ogaato sala allahu wasalam calayh oo markii suuradahan makigaa inay maki tahay markaad ogaato waxaad ogaanee suuradahan intay degaayeen oo dhan inuu nabigu maka joogay sala allahu wasalam calayh hadday madani tahana suuraddan madaniga intaad akrinayso waxaad ogaan nabiga calayhi salaatu wasalaam inuu madiine joogay marka alwuquuf cala siirati nabawiyana waa laga faa'iidaysa saddexdaa faa'iiday leedahay markii madaniga la ogaado waxaa la yidhaha marka maxaa loo ictimaadaa macrifatu almaki waalmadani ma lictimaad fii macrifati almakiyi waalmadani suuraduhu inay maki yihiin ama madani ay yihiin maxaa ay culimmadu u cuskadeen ma ilaahay yaa yidhi qur-aanka ha loo kala qaybiyo maki iyo madani mise nabigeenna calayhi salaatu wasalaam aa yidhi qur-aanku qaarna makiyu u qaybsamaa qaarna madaniyu u qaybsamaa maxaa loo cuskanaa maki iyo madaniga aqoontii seese lagu ogaaday qur-aanka qaybna inuu maki yahay qaybna madani yahay culimmadu waxay u cuskadeen laba ictimaad makiga iyo madaniga oqoontii labay u cuskadeen ictimaadka ugu horeeya waxaa weeye alictimaad الnaqliy ictimaad naqli oo laga soo guuriyey saxaabadii nabigana calayhi salaatu wasalaam oo goobjoog ka ahaa aayaddani meeshay ku soo degtay iyo suuraddani meeshay ku soo degtay ayagaa marka lagala soo xariiray saxaabadii ayagaa laga wariyey maadaama iyagu goobjoog ay ka ahaayeen suuraddu meeshay ku degeysay aayaddu meeshay ku degeysay waxaa kaloo loo ictimaada iyadana oo naqliga ku jira taabiciinta oo iyaguna saxaabada ka maqlay saxaabada ka dhegaystay oo marka iyagoo dhahaya saxaabadu suuraddani markay ku soo degtay tanina madaniga ku soo degtay marka ictimaadkaas naqliga aha loo hayaa ictimaadka labaad waxaa weeye alqiyaas walijtihaad qaybna culimadaa ku ijtihaaday oo ku dadaashay oo intay suuraddan fiiriyeen qaabkay u hadlaysay intay fiiriyeen ayay dhaheen suuraddani waxay munaasib u tahay suuradihii maka ku soo degay in lagu daro qaab ijtihaadkaasna waa ku jira labadaasay culimmadu u cuskadeen naqli iyo ijtihaad marka mid walba wuxuu leeyahay calaamaad calaamaadkaas sida badanna waxay u badan yihiin aqlabiyay u badan yihiin sida haalibka ah makiga iyo madaniga calaamaad lagu gax suuradda makiga iyo suuradda madaniga waxaa la yidhaha kullu suuratin fiiha sajda suuradda marba haddii sujuudu tilaawa ay ku jirto fa hiya makiyatun haaliban sida haalibkaa waa mako ilaa saddex ama afar suuradood wax noocaas maani haaliban marba haddii sujuudu tilaawa ay ku jirto kullu suuratin fiiha lafdu kallaa suurad kastoo kallaa ku jirtana waa makiya iyadana maki wey maki wey kallaaba hadday ku jirto haaliban kallaana waxaa laga helaa annisfu alakhiir min alqur'aan niska dambe qur-aanka ka mid a kan hore kuma jiro kalla kalla niska hore kuma jiro niska dambea laga helaa qaybta dambe qur-aanka laga hela waxaana lagu xusay ereygaas kalla soddon iyo soddon iyo saddex meelood ayay qur-aanka uga jirtaa soddon iyo saddex meelood ayay qur-aanka uga xusan tahay kallaadaas suuraddii lagu xusana waxay u badan tahay haaliban waxun yar yara ma ahane inay tahay maki suuraddaas kullu suuratin fiiha qisasu alambiyaa suurad kastaoo qisasul ambiyaa ay ku jirto ambiyadii hore ka sheekaynaysa fa hiya makiya ila albaqara suuratulbaqara laga soo reebi makiyay noqon markaas marba haddii ambiyadii laga sheekaynaayo ambiyadii hore marba haddii laga sheekaynaayo waa makiya ilaa baqara maahane suuratulbaqara maahane kullu suuratin fiiha qisatu aadama wa ibliis suurad kastoo nabiyullaahi aadam calayhi salaatu wasalaam iyo ibliis soo hadal qaada fa hiya makiya wayadana ila albaqara idan oo ka soo reedi suurat lbaqara maahan suurat lbaqara nabiyullaahi aadam iyo ibliis way soo hadal qaatay waana madani sida qaybta madani aan kusoo tirin madani inoogu jirto kullu suuratin tuftataxu bixuruufi tahaji suurad kastoo lagu bilbilaawdo xuruufta la yidhaha xuruufu tahaji xuruufu tahaji waxa weeye xuruufta goosgooskaa wey alislaam miim iyo qaaf iyo saad iyo nuun iyo xuruufta lagu bilaabanayo xamiim iyo waa maki ila albaqarata wa aala cimraana mahan suurat lbaqara iyo alcimra waa laga reebi iyaga xuruufu tahajiya lagu bilawday labadoodaba alislaamiima lagu bilawday maca dalika waana madani iyagu laga reebi baqara iyo alcimraan suurat racdina waa soo marnay khilaafaa ku jira waa si laysku khilaafsanaayo ku jirta calaamaadkaas wey calaamaadka makiga lagu galo calaamaat lmadani madaniga calaamaadka ay iska leeyihiin suuradaha madaniga ah kuwaas waxaan ku qaadan doonaa casharkeena dambe insha allahu tacaala